بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه باب ما يعطى العبد على الرفق عن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف وحلي النبي عليه الصلاة والسلام إن الله إلهي رفيق وعلى الرفيقة دبع سن ونحريس له يحب الرفق دبع سلانتنا ألا وجعليها ويعطي عليه أي على الرفق دبع سلانتا ينحريستنا waxa ilaahay uu ku bixiyaa maa laa yucطi cala alcunfi ad adayg iyo qalqallafsanaan waxaanu ku bixin macnaha mar kasta rifqiga iyo cunfiga waxaa khayr badan oo waxtar badan rifqiga haddiiba laga yaabo cunfiga iyo ad adayga inaad waxyaabaha qaar ku ku heshaad ku goosato waxaa kaaga badan lahaa inaad rifqi aada isticmaasho marka ilaahay waa rafiiq rifqigana wuu jecel yahay wuu dabacsan yahay dabacsanaanta waxaa loo jeedaa waa dabacsanaan naxariisa ay la socoto jiljileeca ka ilaali yuxibu rifqa dabacsanaantana wuu jecel yahay wa yucطi calayhi maa laa yucطi cala alcunfi waxaanu ku bixiyaa rifqiga waxaanu cunfi ku badin waxaanu cunfi ku bixin alcunfu waa qalqalafsanaanta rifqigunbay dabacsanaantun bay kasoo horjeedaa waa meel hadal macaani wax ka tari lahaa oo hadal qallafsan qofku uu la yimaado ficil wanaagsani wax ka tari lahaa dabacsani ficil adag qofku uu la yimaado cunfigu jihaadka maaha oo xilliga dambe cunfiga waxaa loo isticmaalaa oo wasaailclaamka reer galbeedka iyo gaalo raacu iyo saxaafaddu had iyo jeer cunfi waxay ku tilmaamaan muslimiintu markay wax iska celiyaan oo de iska grib waxba iska celin kari maayaane waa sakaraade markay yaro grifgrifleeyaan ay wax tuurtuuraan ayaa waxay dhahan meesha cunfi baa ka jira cunfi ayaa ka jira waayahay jihaadku islaamku wuxuu yaqaanaa inuu naxariis yahay baabun ataskiinu deganaanta ayuu baabu yahay deganaanta aطuma'niinatu wasakiina ay macnaha ka dhigantay ataskiin waa qofku inuu deganaado dabacsanaantay wax yar wadaagaan degdega qofku inuu iska ilaaliyo xaajooyinka qaarkood aanu ku degdegin inuu kaadsiimo yeesho ataskiin iyo aطuma'niina iyo asakiina iyo atu'ada way isu dhow dhow yihiin axaadiista ayaynu ka arki doonaa macnayaashooda can anas ibni maliki radia اllahu tacaala canhu qaala qaala الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalama bashiruu walaa tucasiruu wasakinuu walaa tunafiruu bashiruu dadka u bushaareeya walaa tucasiruu ha ku adkaynina wasakinuu debciya amba dejiya walaa tunafiruu oo dadka ha firdhinina marka albishaara iyo altacsiir way iska soo horjeedaan inuu qofku bushaareeyo oo maaragtay uu yaboohda had iyo jeer iyo ballanqaadka wanaagsan inuu badiyo qofku dadka in la firdhiyo oo wax amba ficil xun amba go-aan xun amba qowl xun oo adag la dhex dhigo oo dee kala baaciyo kala eryaa waxaa ka habboon in dadka loo dejiyo cagta loo dhigo wasakinuu cagta u dhiga oo u kaadiya walaa tunafiruu hadadejinina labadan had iyo jeer bashira walaa tunafira wayasira walaa tucasira watataawaca walaa takhtalifa axaadiista noocan oo kale ahi badankoodu waxay ku soo arooreen mucaad ibnu jabal iyo abu muusa alashcari radia allahu tacaala canhuma markii yeman loo diray dardaarankii rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu bixinayey uu siinayey wuxuu kula sii dardaarmayey waxa u badnaa waxay ahayd yasira walaa tunafira yasira walaa tucasira wabashira walaa tunafira watataawaca walaa takhtalifa marka kuwanna way ku jiraan culimada qaar waxay leeyihiin bashiruu walaa tucasiruu kuwa la midkaha jamaca ku soo arooray waa si guud buu rasuulku calayh isalaatu wasalaam asxaabtiisa iyo ummaddaba ugula hadlayaa wixii laba laba ku saabsan bashira walaa tucasira taniyadaasina wixii ku saabsanina waa abu muuse iyo mucaad ibnujabal labada jeeroodba tay tahayba haddii ay abu mucaadii lala hadlaya muuse abu muuse alashcari iyo haddii si guud loo lahaaba iyagana waa lala hadlayaa inankana waa laynoo jeedaa oo kama maqleen mar kasta oo qofka muslimka waxaa laga rabaa tilmaamaha guud inuu qaato oo tacsiirka iyo adadkaynta arrimaha oo qofku meesha adag uu ka istaagay meesha qallafsan ninkii hore usoo marray nebiga calayh isalaatu wasalaam wamaa khuyira bayna amrayni ilaa akhada aysarahuma rasuulka haddii laba arrin la doorgeliyo oo labadaba uu qaadan karo wuxuu qaadan jiray ka labada fudud ee dabacsan marka iskiijinta iyo isfogeyntu meesha ma taalo wasakinuu u kaadiya oo cagta u dhiga walaa tunafiruu dadka ha eryina maaragtay oo dadku inay yani afcaal dadka eryeysa iyo aqwaal dadka eryeysa haddii aqwaal sharciga aanay ahayn iyo mawaaqif sharciga haddaanay ahayn haddii caqiido saafiya oo saxiixa uu qofku ka dhawaajiyo isagoo xaaladeediiyo wakhtigeeda eegaya dadku hadday xataa kala wada yaacayaan qofku xaquu ku addimaya isagoo usluubka iyo qaabka loogu dhawaaqaya qofku ilaalinaya macnaheedu ma aha mar kasta dadku ha wada taagnaadaanuuna wax alaale wixii kala kaxaynaya rasuulku calayhi salaatu wasalaam wafaraqa bayna annaas ayaa ka mid ahayd sifaadkiisii dadkii ishuwanaa ee wada socday rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa kala eriyey wuxuu ku kala eriyey xaq iyo baatil waa kala soomayaan marka la yidhaha waxaasi waa xaaraan ka yidhahdo xaaraan ma halkan buu istaagaya gaalnimo iyo islaamnimo xaq iyo baatil wanaag iyo xumaan shar iyo khayr waa laba qaybood sharkiiyo khayrkii adigu isku dhex walaaqo oo labadiiba isku wada hayso oo dadka ha la ysku hayo ka baatilka wata iyo ka xaqa wata oo u kaadiya xadiisku ka hadli maayo dadka ahlulxaqa ah iyo muslimiinta in la ysku hayo aan la kala yaacin baa laga hadlaya waay can cabdillaahi bni camrin radia allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi nazla dayfun fii bani israa'iil reer bani israa'iil baa waxaa ku soo degey marti baa ku soo degtay yacni reer qoys reer bani israa'iil ka mid a ayaa waxaa ku soo degtay marti baa u timi wa fi daari guriga iyo goobtay ku soo degeen reerka meesha deganaayeenna waxaa joogtay kalbatun lahum ay amba ayad ay leeyihiin faqaaluu waxay yidhaahdeen yaa kalbatu laa tanbaxii calaa dayfina amba laa tanbuxii calaa dayfina ha ku ciin ha ku ciin martida marka amar bay siiyeen markaa yaa kalbatu kelmadda loo jeedaa waa taase la diidan yahayo cay bay uga jeedaan fasixna aljiraa'u fii batnihaa dabeeto waxaa cabaad isku daray aydii yaryarayda caloosha ugu jirtay fadakaruu linabiyin lahum dabeete nebi ay nebigoodii reer bani israiil markaa nebi la joogay ayaa waxaa la yidhi arrinkaasa maanta dhacday mucjisadaaho ayad baanu la hadaloo inta iska aamustay ayaa aydii caloosha ku jirtay aljira aljarwu waa ayga yar ayga yar markuu aygu yar yahay ayaa aljarwu la ydhaha markaa u dhasho marka aljira baa lagu jamciyaa marka waxay ku dhahay mucjisaanu aragnay xalayo ayad baa lagu yihi ayaddii ha ku qaylinin martida dabeetana aydii caloosha ku haysatay ayaa qayla isku dartay fa qaala wuxuu yihi ina midla haada kaa tusaalihiisu ka mahali ummatin takuunu bacdakum waxa ay la mid yihiin ambay la tusaale yihiin ummad idinka idinka dambaysooo yaglibu sufahaa'uhaa culamaa'ahaa kuwooda maangaabka ah ay ka qaalib noqon doonaan oo talada ay kala wareegi doonaan culamaa'aha aqoon-yahankooda dadka culimada ah halkay ka talin lahaayeen ay ka arrimin lahaayeen intuu dhinac laysaga weeciyo dhinac laysaga leexiyo ayaa sufahadii iyo maangaabkii baa talin doona markaa hooyadiina way aamustay aydina way ciday macnaha taloo jeedaa waa taas aydii aygii ciil ahaa ee maaragtay la aamusiyena wuu iska aamusay kuwa inay ciyaan aan ahaynina oo caloosha ku jirayna way ciyeen markaa qulubaagadi baa jira oo dee ka bannaanka joogaana inuu ciyi karo aamusina karo ayay ahayd ka caloosha ku jiraana inuu aamusnaadona soo may ahayn marka wuxuu leeyahy taasoo kalea dhici doonto tusaale noocaasoo kale ayaa iman doono ummad baa iman doonta ummaddaasi waxay tahay dadka waxgaradka ee aqoon-yahanka ee maaragtay talagalka ee culimada ahi inay taliyaan bay ahayd dadka ay wax u sheegaan ay wax fahansiiyaan dadkuna ay raacaan sufahaduna ay dadkii sii dabagalaan ileegu talo ma hayaani waxaa iman doonta markaa xilli qulubaagadi uu dhici doono oo sufahadu ay talin doonta iyo maangaabka midaan waxba la weydiino reerkooduba ay soo naceen inuu geedka tago iyo golaha qofkii caalimkahana iska aamuso oo taladii laga qaado waa ahar mawquufa oo daciifa baabun alkhurqu xadiiskaanu soo sheegnay ayuunbaa soo noqon doona amba xadiis waag alkhurqu waa cunfiga alxumqu waljahlu waynaga xalay ku macnaynay alxumqu waljahlu can caaisha radia allahu tacaala canha qaalat kuntu calaa ba- calaa baciirin fiihi sucuubatun waxaan saaraa awr canaada faqaala wuxuu yidhi annabiyu sala allahu calayhi wasalam calayka birifqi waxaad ogaataa dabacsanaanta fa innahu xaaladdu waxay tahay laa yakuunu shay fii shayin ilaa zaanahu shayga rifqiyo daba- dabacsanaanta la geliyaa dabacsanaantu way qurxisaa walaa yunzacu min shayin ilaa shaanahu shayga laga saaro dabacsanaantuna uu fool xumaadaa xalay baynu soo akhrinay xadiiska can abi nadrata qaal qaala rajulu mina nin annaka haddaanu beeshayada nahay ka mid a oo yuqaalu lahu jaabirun aw juwaybir ninka magacaas amba jaabir la yidhahdo amba juwaybir la yidhaahdo ayaa wuxuu yidhi طalabtu xaajatan ilaa cumar fii khilaafatihi khilaafadii cumar radia allahu tacaala canhu ayaan cumar baahi u yeeshay faintahaytu ila almadiinati leylan dabeete habeen habeennimo ayaan soo gaadhay madiina faintahaytu waxaan soo gaadhay ila almadiinati madiina leylan habeennimaan soo gaadhay fagadowtu calayhi markaasaan ku soo kallahay cumar radia allahu tacaala canhu waqad acaytu waqad uctiitu dhe waqad uctiitu ilaahay wuxuu igu galladay fitnatan fiiro dheeraan wa lisaanan iyo carab aw qaala mantiqan hadal yacni hadal aqaan aftahanana waan ahay maskax iyo garaad fiicanna waan lahaa fa akhadtu fi ddunyaa dabeete adduunyadii baan qabtayo fa sakartuhaa markaasaan yareeyey aan macno tiray fa taraktuhaa waxaan kaga tegey meeshii laa tusaawi shay-an inaanay waxbaba aan adduunyadu waxba aanay ka dhignayn adduunyadii baan qabtayo bimacnaa adduunyadii baan soo qaatay dabeete adduunyada macnaheedii baan ka sheekeeyey adduunyadii waxaan ka soo qaaday inaanay adduunyadu gebigeedu macnoba aanay lahayn yani adduunyadii baan caayay buu jeedaa wailaa janbihi ay wailaa janbi cumar cumar waxaa dhinac fadhiyaa rajulu nin abyadu shacri abyadu hiyaab nin dharcad oo timacad yani waa nin weyn oo ciroobay oo timi dharkiisuna ay cad yihiin faqaala wuxuu igu yidhi ninkii timaha caddaa ee dharka caddaa lamaa faraqtu hadalkii markii aan dhammeeyey wuxuu igu yidhi kullu qowlika kaana muqaariban hadalkaaga dhammaantii wuxuu ahaa hadal dhowdhow hadal la qaadan kara yani muqaarib hadal macquula buu ahaa ilaa wuquucaka fi ddunyaa adduunkaad wax ka sheegtay mooyaane adduunkaad cayday mooyaane hadalkaaga kale oo dham hadal wanaagsan oo la dhegeysan karaayo ahaa oo adduunka miyaanu adduunka miyaan la cayayn wahal tadri ma dunyaa adduunka ma taqaanaa buu hi wahal tadri ma dunyaa adduunka ma taqaanaa ina addunyaa fiiha balaaquna adduunku waa sahaydeennii adduunka waxaa ku jirta sahaydeennii aw qaala wuxuu yidhi zaadunaa ila alaakhira zaadkeennii iyo sahaydeennii aakhiro ayaa ku jirta wa fiiha acmaaluna adduunkaad caayayso acmaasheennii iyo shaqadeennii waxaynu qabanayna wanaagsanaana way ku jirtaa acmaashee allatii tujzaa biha fi alaakhira ee aakhiro laynagu abaalmarin doono acmaashii wanaagsanayd soonkii salaadii qur-aan akhriskii hadalkii wanaagsanaa alamru bilmacruuf wanaaggii oo dhammina wuxuu ku jiraa adduunyadii waad wada caydeelayne qaala wuxuu ihi fa akhada fi ddunyaa rajulun huwa aclamu biha minii adduunkii waxaa soo qaatay oo ka sheekeeyey rajulun nin huwa aclamu biha huwa isagu aclamu bihaa iga aqoon uga uga aqoon badan adduunyada mini aniga nin adduunka iga yaqaano iga aqoon badan baa adduunkii dub iga sheekeeyey markaa wuxuu uga jeedaa waa ninkii timaha caddaa ee dharka caddaa ninkii sida adduunka aan u haystay si aan ahayn ayuu uga sheekeeyey faqultu waxaan ku uhi yaa amiira almu'miniin cumar buu la hadlayaa man haada arajul alladii ilaa janbik ninkan ku ag fadhiya ayuu ahaa qaala wuxuu ihi sayidu almuslimiin ubaya bnu kacb ninkan la hadlaysee kula joogaa waa ubay bnu kacab waa mudanihii muslimiinta aarka sanadkiisu waa daciif oo jaabir iyo juwaybirkaa la sheegay ayaan la gelanahayn ciduu yahay laakiin macnaha uu aarku xambaarsan yahay waa maxay waa macno saxiixa waa macno saxa oo sugan adduunyada ayuunbaa laga sheekeeyey meesha oo adduunka miyaa la caayey mise waa la ammaanay mise dhexdaa la istaagay dhexdaa la istaagay abwaab baa jirta kutubta aynu akhrisanna had iyo jeer ku taalo baabu dami dunya la yidhahdo damu addunya adduunka in la caayo anugu waa baabta maan fahmin oo laga yaabaa inaa dee qaarkiin si kale u akrideen waa suuragal laakiin abwaabtaasi adduunka waa la caayey macnahay xambaarsan tahay macno saxa maaha adduunka waxa cay ah in xadkiisa la dhaafiyo qofku adduunyadu inay akhriya loo siiso adduunyada qofku uu ku nool yahay iyo shaqaysiga iyo ubadka iyo reeraha iyo hantidiisu aakhire inay ilowsiiso amba acmaashii saalixaadka ahayd inay ka hor istaagto wailaa waa kaa uu sheegay ubay ibnu kacab sheegaya hadday sugnaato adduunku waa zaadkeennii waa meeshii aynu ku shaqaysanaynay aynu ku tabcaynay aakhire aynu ku gaadhaynay ilaahay baa ina keenay sabab buu inoo keenay macnaanu inoo keenay waxaa iska daaya waa xaaraane waxaa isticmaala waa xalaal waa mubaaxe marka wixii ceebta wixii ceebaysan ee damu dunya la odhan karaa waa wixii xaaraana adduunka xaaraan wixii xaaraani way ceebaysan yihiin wixii aan xaaraan ahaynin ma ceebaysna haddii aanay xaaraan kula gelin kitaabka qur-aanka iyo sunnaha nebiga calayhi salaatu wasalaam haddaad si walba u akhrido meelay ku taalo adduunyadu way ceebaysantae ka yaacay ma jirto waxaa la sheegay addunyada wakhtigeedu inuu gaaban yahay waa run aakhire loo eego adduunka inamaa mahalu xayaaةi اdunya kamaaءin anzalnaahu min الsamaaءi faاkhtalطa bihi nabaatu اlardi faasbaxa hashiima tadruuhu الriyaax adduunku waa waxoogaa yar oo barwaaqa waa meel cidlo ahayd oo roob helay dabeetana hawrtay oo baxday dabeeta abaari ay ka dembeysay oo qalashay waa sax waa saas addunyadu ha inama axayaat اdunya lacibun walahwu watafaakhurun waziinatu watafaakhurun baynakum tilmaamahaasoo dham waa sidaa macnaha marna waxaa laga sheekeeyaa dadka adduunyada jooga ee adduunyada aan fahmini se ula macaamilaan ee qaldan waa tafaakurka iyo lahwiga dadka adduunyada ay u tahay inay isugu faanaan anaa kaa guryo badan anaa kaa lacag badan anaa kaa reer weyn anaa caynkaas waa lahwi iyo tafaakur waa nacasnimo adduunyadu waa ziina waa qurux waa run rasuulka alayh isalaatu wasalaam wuxuu sheegay inama adunyaa xulwatun khadira adduunyadu waa macaan waana green waa akhdar yacni muuqaalka la arko waxaa u qiimo badan akhdarkaa ugu qurux badan dhadhankana maxaa ugu wanaagsan dee macaanka adduunyadu waa macaan baa la yidhi waana akhdar ilaahayna wa ina allaha mustakhlifakum fiiha ilaahayna gacanta ayuu idiin gelinaya fayanduru kayfa tacmaluun dabeete waxaa la eegayaa sidaa ka yeeshaan gacantaa la idiin gelinayaa waxaa la eegayaa sidaa ka yeeshaan sida aad ka yeesho ayaa amba cay noqonaysa iyo dembi iyo xumaan amba wanaag iyo khayr iyo ajar noqonaysa gebigeedu waa inta adduunyadu marka yani in si caama oo guud adduunka loo wada caayaa lam yadulla calayhi kitaabun walam tadulla calayhi sunnatun sunno iyo kitaabtoonayna ma tusin marka abwaabtaa hoostaa laga calaamadiyo can ilbaraa'i bni caazibin radia allahu tacaala canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam alasharatu alasharatu sharun alasharatu waa albatar oo kale amba alkibir oo kale isla weynaanta iyo kibirka iyo isqaadqaadku iyo dadka qofku inuu isdhaafiyo waxa weeyaan waa shar asharada wax kaloo lagu macneeye faraxa siyaadada ah in qofku adduunka iyo waxa soo galo uu ku faraxsanaado ku indho daraan daro sharun waa shar waa xadiis xasana alasharatu iyo asharax way kala duwan yihiin الشرح والحرص الزائد والحدة والغضب يعني قفku inuu hamuun qabo hamuun adduunka inuu daba cararayo oo uu ku maman yahay sharh baa la idhahdaa laakiin alasharatu farxadda waa farxadda siyaadadana waa qofku inuu aad u farxsan yahayoo adduunka iyo waxyaabaha soo galay uu ku farxo markay wax soo galaan uu reyreeyo riyaaq uu madax maro sidaasoo kale albadar iyo alkibirna waa la idhahdaa labaduba waa shar waa shar qofka muslimka ahi wuu farxaa wuu qoslaa sidaasoo kale qofka muslimka ahi wuu ooyaa wuu murugoodaa xaalad keliya haalibkuma aha qofka qof muslimu uu mar kasta ooyaaya oo mar kasta mahmuum maqmuum ah oo mar kasta murugaysan ma jiro saxna maaha haduu jiro leanna noloshiibaa waana huwa adxaka wa abka ilaahay baa ka qosliyey oo ka oohiyey qofku taaratan yadxak wamaratan yabki xaaladda noocaasi mar qofku wuu farxaya marna wuu murugoonaya noloshaa iska noocaasiya marka qofka muslimkaa waxaa laga rabaa rasuulku marna wuu qusli jiray marna wuu ooyi jiray mar wuu murug murugaysnaa marna ma murugaysnayn laakiin ta laga hadlaya waxa weeyaan qofka intu waxa uu ku farxo ee ugu qiimaha badan inay noqoto adduunyo marka adduunyo uu helo inuu kala badbato markuu waayana inuu daad moodo inuu aabihii goblamay oo finish uu noqdo oo habeenkaasi si- siduu yahay iyo waxa ka dul qamaaciiraaya iyo mooral xumada iyo niyad xumada aad ka yaabiso tala diidan yahay taas weeye الأشرة شر وحديث حسن أخرجه أبو يعلى وأحمد وغيرهما باب اصطناع المال عن ح- عن حنش بن الحارث عن أبيه قال كان رجل منا تنتج فرسه فينحرها فيقول أنا أعيش حتى أركب هذا فجاءنا كتاب عمر أن أصلحوا ما رزقكم الله فإن, فإن في الأمر تنفسا حنش بن الحارث عن أبيه أبيه وحو كوريي labaduba waa iqo wuxuu hi kaana rajulu mina nin annaka naga midaba wuxuu ahaa tuntiju farasuhu faraskiisa ayaa u dhali jirtay fayanxaruhaa markaasuu neefku ay u dhashaba uu iska gowrici jiray uu iska qali jiray uu birayn jiray fayaquulu marka la dha waa maxaad u qalaysaa baashin amba waa la iibsadaa amba waa la waa la maaratay gaadiid baa laga dhigtaa maxaad iskaga gowracaysaa wuxuu odhan jiray anaa aciishu xataa arkaba haada waa su-aal bay u dhigantay oo intaan fuulaayo kan miyaa noolaanaya talow yaa yaqaana bilaan berri ba dhintaa bimacnaa ninka geerida ba halkan usoo taaganoon muxuunbu aaminsan yahay tolmaymkaa dhimanaysa birraa dhimanaysa masaa dambe dabeete adduunkii iyo dhaqashadiisii oo dhan wuu ka quustay ninkaasi marka wuxuu leeyahay oo maxaan ka sii koriyaa oo tacabkeedaba maxay ahaya talow mi- miyaan mi- miyaan noolaanayaaba talow intaas dadku way qancin kari waayeen fajaa'anaa kitaabu cumar kitaab eh, qoraal cumar radia allahu tacaala canhu xaggiisa ka yimi ayaa noo yimi oo leh aslixuu maa rasaqakum allah wixii ilaahay idinku arsaaquu idin siiyo hagaajista yacni dhowrta oo dhaqaaleeya fa inna fi lmri adduunka marta ar- arrinka yani adduunka wa ayaa looga jeedaa halkani arrinka waxaa ku jira tanafusan inuu qofku mashaakilaadka iyo waxyaabaha haysta ee yani arrimihiisa inuu ku furdaamiyo arrimihiisa iyo baayihiisa inuu ku furdaamiyaa ku jirtee waxa ilaahay idin siiyo xoolaa haysataan iyo maalka haystaan hagaajiya bimacnaa ilaaliya dayactira kobciya waxaa arri- arrin arrimaha adduunyada inaad ilaashataan waayo qofka ibni aadamka wuu ku nafisaya wuxuu ku nafisaya waxa looga jeedaa baayihiisa iyo dee baahiya cidda ula timaada ee baahan ayuu qofkaasi wax ka qaban karaya maxaad ka fahantay meeshii adduunka ka yaacay diinta kuma taalo arrinka dhowr jeerna waynu ka hadalnay adduunyo jacayl maaha adduunka waynu iska wada jecel leh waxba inaan ismacaaneyne nin kasta adduunka wuu jecel yahay laakiin in diin laga dhigo diinta islaamku dadka waxay amartay in diinta in adduunka laga yaaco adduunka waxba aan la kasban waa faham aad iyo aad u qaldan boqolkiiba boqol u qadiya fahamkaasi asxaabtii rasuulka ridwaan ullahi caleyhim horeen usoo sheegnay imise saxaababa hantiil ahaa oo saxaabin ahaa oo mujaahid ahaa oo caalim ahaa soo tiri dee dhowr iyo labaatan weyn baa la gaadhsiiyey akhniyaa saxaaba akhniyaa saxaaba macnaa waa hantiilayaashii asxaabta oo milyaneer ah xilligaa marka la eego dadkii joogay milyaneer u noqonayey xilligai asxaabta ay yimaadeen madiina xoolaha waxaa gacanta ku haysa yuhuudda iyo in yaroo ansaara ansaartu waxay iska ahaayeen dad iska xoogsata ahoo beerelay bay iska ahaayeen nin nin iyo dhif baa xoola lahaa ninkaasna wuxuu lahaa dhowr bustaan buu lahaa laakiin nin shaqaysanaya oo xoolo diranaya oo keenaya oo sii iibinaya oo macaashaya aad iyo aad buu yara reer maka ayaa kaga wanaagsanaa ganacsiga reer madiina reer maka kaga wanaagsanaa markay yimaadeen madiina xataa ansaartii bay ganacsigii bareen suuq weyn baa furmay rag waaweyn oo hantiilayaala oo limited ah ayaa ayaa ayaa ayaa samaysmay rasuulka calayhi salaatu wasalaam markuu jihaad u baahdo markay masaakiini timaado markay martiye timaado rasuulku waxba ma haysan beytumaalna ma jirin bangina ma jirin cashuur la soo ururiyaa ma jirin maxaa lagu noolaa waxaa lagu noolaa sekada oo masaakiinta la siiyo iyo iyo dadka muslimiinta ee waxhaysta jeebkooda ayaa lagu noolaa jihaad baa loo baxayaa waxaa loo bahan wixii lagu bixi lahaa muslimiinta badankoodu gaadiid ma haystaan nin baa boqol neef keenaya soo intaasoo anugu faras baan hayaaye muslimiinta ha la siiyo mid baa intaasoo sayfood keenaya mid raashin buu keenaya mid lacag buu keenaya taasaa lagu duuli jiray marka meel kasta geeyo waxaa loo jeedaa dadka muslimiinta inay wax samaystaan ay wax la soo baxaan oo ay wax tabcadaan waa loo baahan yahay qofku isna inuu isanfaco waajibaadkiisii adduunye inuu guto xataa waajibaadkiisii diineed qofku inuu guto dadkana wax ka taro leanna dadku wada culimo noqon maayaan wada culima kunka qof meel isugu yimaado wada culimo noqon maaya nooc kasta oo ummaddu ay tahay qofku waa- muslimiintu qayb waa inay ku yeeshaan waayahay can anas ibni malik radia allahu tacaala canhu can الnabiyi salى اllahu alayhi wasalam nebiga waxaa laga wariyey qaala inuu yidhi in qaamat الsaacatu saacaddu hadday dhacdo bimacnaa hadday soo gaadho xilligii ay dhici lahayd wa fii yadi axadikum oo midkiin gacantiisa ay ku jirto fasiilatun geetimireed yar oo qofku uu qaadi karo geetimireedku wuxuu ku jiraa dhirta la qaado ee la tallaalo iminka waxaa laga keenaa maalin dhowta waxaan arkaya qaar masar laga keenay oo bartan lagu iibinaayo oo haddana lasii qaadayo magaalo kale la geenaayo waxaa laga yaabaa bilo dhan in marna xaggan loo sido marna xaggan loo sidoo la tallaalayo markaa fasiiladu waa marka ay yar tahay intay markaa sun baxday qofku uu tallaalayo bartan ka qaado meel kale uu geenayo haddii saacadda dhicitaankeedii ay soo gaadho wa fii yadi axadikum fasiila oo midkiin gacantiisa ay ku jirto geetimireeduu beerayaa fa in istataaca hadduu awoodo an laa taquuma saacaddu inaanay dhicin xataa yakrisahaa ilaa maaya uu tallaalayo falyakrishaa ha tallaalo saacaddi baad tadhacaysa ka soo qaad ninkii waxaa buu maqlay saansaantii saacadda sanqadheedii buu soo maqlaya gacantana wuxuu ku hayaa saabuul badheh amba timir amba geed yar buu gacanta ku hayaa qofku markaa muxuu samayn lahaa saacaddii baa dhacaysa haya in la kala yaaca soo maaha haddaad haddaad awoodi karta rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy haddaad awoodi karta inaad ka gaadhsiiso oo godka aad ku riddo ku rid ka gaadhsii yani waxaa laga hadlaya dadka qofka muslimiinta jaaniska uu haysto xataa qiyaamihii inaan waxba la beeranahayn oo qof qiyaamo maqlaya suurtii oo dhacaysa inaanu beer ku mashquulin waa la iska garanaya laakiin meesha waxaa looga jeeda waa mubaalaqa waa ku talaxtag iska dhaaf jaaniska haddii wakti yar yar aada hayso waktigaa yar ka faa'iiday baa loo jeeda yani umma- ummadda anfac gees kale waxaa laga eegaa dhulka iyo beeritaankiisa in la camiraa qiimaha ay leedahay in qaamat saacatu saacaddu haddii ay dhacdo bimacnaa hadday ku dhowaato inay dhacdo wa fii yadi axadikum fasiilatun oo midkiin gacantiisa ay ku jirto geetimireed fain istataaca hadduu awoodo an laa taquuma saacatu an laa taquuma ay an laa taquuma saacatu saacaddu inaanay dhicin xataa yakrishaa inta uu ka beerayo falyugrishaa ha beero intaa ka gaadhsiiyo walow markuu sidaa u geliyo suurtaa la afuufee عن داود بن أبي داود قال وحر قال لي عبد الله بن سلام عبد الله بن سلام وحر يقول لي إن سمعت بالدجال قد خرج وأنت على ودية تغرسها هدي أد مقشو الدجال أو صوبحي وأنت أدق أو آه، على ودية أي على نخلة صغيرة واتي وفصيلك وكله أدق أو تمير يرجع أنت كويس وبيرية oo taqrisuhaa aad aada maar tallaalayso falaa tacjal ha ka degdegin an tuslixahaa inaad wanaajiso si fiican u beero faina linnaasi bacda dalika cayshan waayo dadku intaa gadaasheed waxay leeyihiin nolol bay leeyihin cid unbaa u aaya doonta bay ka dhigantay cid unbaa u aaya doontee adigu iska beer adigu beero ha degdegin ee xadiiskii hore la macno tahay baabu dacwati almadluum kala dulmiyey habaarkiisa iyo dacwaddiisa waayahay ee, waxyaabaha had iyo jeer ummadaha ummadaha way ku yaraadaan dulmigu dulmigu ummadaha wuu ku yaraada laakiin kama dhammaado ummadaha dulmigu wuu ka yaraadaa marna wuu ku bataa laakiin kama dabargo-o dulmigu waa xaaraan halkan waxaa looga jeedaa dadku inay si xoog sheegtaanoo ka wax qaadi karaya ku wax ka qaadi karayo inuu xoogo taasaa looga jeeda dulmigu macnihiisu wuu ballaadhan yahay qofku naftiisa inuu dulmiyo macaasi inuu ku dulmiyo ee qofku ilaahay xaqiisa inuu dulmiyo waajibaadkii ilahay uu ku lahaa subxaanahu watacaala iyo xuquuqdii ilaahay uu lahaa intuu ilaahay ka qaaday cid kale inuu siiyo ilaahay xaq wuxuu inoogu leeyahay inaynu barino waa xaqu ilaahay leeyahay hadaad tidhaha may ilaahay hebelna marh baan siinaya marh baan ku siinaya waa dulmi ina dul ina shirka la dulmun cadiim shirkigu waa dulmi weyn ilaahay xaq wuxuu inoogu leeyahay oo waajib oo ina saaran kitaabka qur-aanka iyo sunnaha nebiga calayhi salaatu wasalaam in la isku xukumo oo ilaahay looga dambeeya de hadaad tidhaha may ilaahay oo maraykan baa jooga meeshii dimuqraadiyad baa soo baxday baa la yidhaahdo iyo ilbaxnimo ka kitaabka qur-aanka hanoo yaro kaadiyo ha yaro joogo waa dulmi weyn ina shirka la dulmun cadiim wey waana gaalnimo weligaaba meermeer weligaaba socsoco kitaabka qur-aankaa baan iska dhigayaa halkaasi iska oolayaa ma xaalaynayo kii gaalkana waan qaadanaya halkiisii baan soo dhigayaa wadaadna qiil buu ii baadhbaadhaya wallaahi baanu ku helay lagu heli maayo waa gaalnimo waa gaalnimo cad marka waa dulmi laakiin markan wuxuu ugu jiraa ee waa dadka waxaa dhex mara qofkani qofka inuu dulmiyo uu u xoog sheegto kani kani inuu xoog sheegto taasaa laga hadlaya marka ummadaha waxaan ku uhi way ku yaraataa had iyo jeer dulmigu marna wuu ku ummadu si u kala wanaagsan yahay marka ummaddu ay aada u wanaagsanaato dulmigu wuu yaraadaa laakiin ma baaboo ma dabargo waa balaaya bahalku marka ummadu ay xumaadaane qiyamkooda iyo diyaanaadkoodu marka ay daciifaanna dulmigu wuu bataa oo faruu ka faraha ayuu ka baxaa ilamaaya bannaanka u yimaado loo sacabiyo waayahay can abi hurayrata radi allahu tacaala canhu can الnabiyi salى اllahu alayh waslm qaala wuxu uhi rasuulku alayh الsalaatu wasalaam waa xadiis saxiixa halaaثu dacawaatin mustajaabaatin saddex baryo ilaahay waa aqbalaa ma celiyo saddex baryo ilaahay waa aqbalaa dacwaة اlmadluumi kan la dulmiye dacwadiisa habaarkiisa ilaahayu ninkaa i dulmiye iga soo qabo sihaamu leyli laa tukhطi sihaamu leyli laa tukhطi baa la yidhahdaayo marka ninka loo xoog sheegto miskiinka daciifka ah ee banaankaa la mariyo allihii weynaa ee xoogga weynaaba habeenkii la hadla ilaahayu ninka hebel la odhan jiray wuu ii xoog sheegtay wuu iga xoog weyn isagana adaa ka xoog weyn ilaahayow ilaahw iga soo qabo waa leebka ku soo maqan goormuu ku soo gaadhi masaaka ma galabta ma caawa ma berri ma saa dambe ma bil kadib ma sanad kadib laga yaabaa inuu soo daaho laga yaabaa isla caawba inuu kuu yimaado waa suuragal marka dacwat lmadluum waa ta koobaad saddex dacwo ama saddex habaar iyo saddex duco qofka qofka daalimkaha cidduu habaaro wa dacwat lmusaafiri ka socotada ah dacwadiisa iyo baryadiisa isna waa la aqbalaa waana laga ducaystaa wa dacwat اlwaalidi calىa waladihi ya subxaana allah waalidku ilmihiisa uu habaaray habaarkiisu uu ku dhacaya la seegi maayo dacwat اlwaalidi calىa waladihi marka waalidku mararka qaar baa isagoo wax yaroo iska basida ilmihii uu sameeyey ayuu habaar dabada u qabanaya hadhowba qofkii jaanjaan noqonaya xag iyo xaggeeba u socon waayo war qofkan xaggaa laga haysta waxaa laga haystaa habaarkaagii macna darrada ahaa ayaa laga haysta marka ilmaha had iyo jeer lama habaaro inta habaarka aad ka ilaalin karto si kastoo u cadhood lama habaaro leannu habaarkaaga ilmaha waa loo aqbalaya saddex saddex duco ama saddex baryo oo aan la celin bay ku jirtaa alaau dacawaatin mustajaabaatin saddex duco waa la aqbalaa dacwat اlmadluumi rasuulka alayh الsalaatu wasalam kula waiyaaka wa dacwaة اlmadluum fainahu laysa baynaha fainahu laysa bayna اllahi wa baynaha xijaab markuu sii dardaaraya muxuu ku yidhi kan samee kan samee kan samee kan samee waa nin waaliya oo xaakima oo ummad loo dirayo wuxuu leeyahy markaa dadka dulmigooda iska ilaali ninka daalimka habaarkiisa iska ilaali waayo baryadaasi ilaahay xijaabo ma dhexeeyo ilaahay toos bay u gaadhaysa markaba ilahay waa maqlaya waa aqbalaya wa dacwat lmusaafiri ka musaafirkaa dacwadiisa iyo haba- iyo maarata ducadiisa xadiiskii macruufkaa waa garanaysaan ninkii boodhka weynaa ee gacmaha kor u taagaayey rasuulku muxuu yidhi wuxuu cunay waa xaaraan wuxuu cabay waa caaraan wuxuu gashan yahay iyo wuxuu ilan yahay waa xaaraan haddana wuxuu leey yaa rabbi yaa rabbi ilaahay miyuu ka aqbalaya waxaa looga jeedaa ninka musaafirkaa ducadiisa waa la aqbalaa ashcasa aqbara waa nin musaafira oo ashcasa oo aqbara waa la aqbalaa ninka noocaasi markuu ninku soo daalo ku boodhlo uu yahay uu rafaadsan yahay uu ilaahay gacmaha kor ugu qaado waa la aqbalaa ducadiisa laakiin de hadduu xaaraan cun yahay cidaa ka aqbali mayso waxyaabaha ducada hor istaaga waxaa ka mid a inuu qofku xaaraan cunaa ka mid a sacd ibn abi waqaas radia allahu tacaala canhu markuu nebiga calayh isalaatu wasalaam su-aasha weydi rasuulka ilahi waxaan ku weydiisanaya ilahay waxaad ii baridaa in ducadeediiyo habaarkaygaba la aqbalo rasuulku calayhi isalaatu wasalaam muxuu ku yidhi aib macamaka takun mustajaabu dacwa calooshaada waxa gelaya hagaaji waxaad cunayso iska hubi xaaraanta iska ilaali haddaad saa samayso wax kaleba ma baahnid xaaraanta iska ilaali ducadaada waa la aqbalaya habaarkaaga waa la aqbalaya gacmoon baynu kor u haynaa ilaahayow inta kalena aamiin tun baynu haynaa aawey de waxbaa inaga laaqan soo maaha waxbaa inaga laaqan waxbaa xun caloosheenan caadi ahayn waxayna soo gelayaan caadi ahayn ducadii markaa way soo noqonaysa wa dacwat اlwaalidi calaa waladihi waalidku waladkiisa uu habaarana waa loo aqbalaya baabun su'aalu اlcabdi risqa min allahi liqowlihi tacaala rzuqnaa wa anta khayru الraasiqiin inuu qofku ilaahay arsaaqad weydiisto ceeb maaha ilaahu xoolay sii ilaahu lacag isii ilaahu maal isii okay liqowlihi ursuqnaa wa anta khayru raasiqiin ilaahwna arsaaq cidda wax arsaaqday wax bixisa adaa ugu wanaagsani can abi zubayr can jaabir أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر نظرا نحو اليمن wuxuu ihi jaabir waxaan maqlay rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo mimbarka saaran dabeete wuxuu eegay dhinaca yaman faqaala wuxuu ihi allaahuma aqbil biquluubihim ilaahow reer yaman qalbigooda xaggan soo qaabilsiiye xagga iimaanka iyo madiina wanadara naxwa alciraaq dabeete xagga ciraaq booda rasuulka calayhi salaatu wasalaam u jeestay faqaala mila dalik tii oo kale ayuu ihi allaahuma aqbil biquluubihim wanadara naxwa kulli ufuqin dabeete jiha kasta rasuulka calayhi salaatu wasalaam ugu jeestay فقال مثل ذلك وقال وحيد مرك قولك استو دعيي وحيد اللهم ارزقنا من تراث الأرض وبارك لنا في مدنا وصاعنا إلهي واحد نغا أرساق دولك دحلكيس دولك من تراث الأرض دولك دحلكيس إلهي دولك وحو هايستي دولك كتشرا إلهي نغا أرزاق وبارك لنا في مدنا وصاعنا إلهي مدك يا ساعة يقوى إلهي نو بركه xadiisku waa xadiis sanadkiisu uu daciif yahay abizubayr ninka la yidhaahdo ayaa shaki ku jira oo can ku soo wariyey tadliis baa looga shakisan yahay culimmada qaarna way iska ogolaadaan laakiin ducada noocan oo kale rasuulku calayh isalaatu wasalaam madiine markii uu yimi ee reer madiina waxoogaa dadku ay reer maka ay yaro cawdeen ducooyin fara badan oo arsaaqadaasi ay ku jirto oo barakadaasi ay ku jirto ayaa ku jirtay baabun aldulmu dulumaat dulmigu waa dulmiyo waa mugdiyaal الظلم ظلمه ظلمات ومجديه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال وحر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحر اتقوا الظلم ظلمك اسكيل علي ظلمك كدك تونادا فإن الظلم ظلمات ظلمك ومجديه أسباب كانت مجدية قيامها سراتك وحا كمدا ظلمك كمدا قفوا واحد خذ ظلمك كرتا waxaad ku dulmiyi kartaa adinka caloosha waxaad ku haysato iska hayso laakiin qofka dulmigiisu inaad wax ka sheegto inaad dhaleecayso inaad caydo inaad ceebayso inaad been ka sheegto iyado inaad gacanta ula tagto maalkiisa iyo cirdigiisa iyo maxay iyo dhiiggiisa wattaqu shuxa dhabcaalnimada iska ilaaliya xalata maxaan ku uhi ashuxu iyo albukhlu inoo kale saaro ilan dee af soomaaliga waa kanoo faqiir buu noqdee oo albakhiil iyo shaxiix way kala jiraan markaa bakhiilku waa kelmad af carabiya oo laakiin soomaaliyowday markaa bakhiilka bakhiilkiisaga daabaan ku idhi shaxiixna wuu ka sii daran yahay bakhiilka waxanu dhabcaalka u daa dee markii af soomaaligan isweydiinayna kelmad labaad oo la macnaa waynu garan weyne oo dhabcaal mooyaane bakhiilka miyaa kelmad kale loo garanaya waa dhagax tuujo waa dhagax tuuje waa taasun waa sifa moogtay taasi iminka yani ninkaa waa laga yaabay markuu meel kasta dhagaxii buu leeyihi marka ashuxu waynu sheegnayo waa dee dhowr macno inu saaray macnayaashii waxaa ka mid a uun in horta waxaa la isla waafaqsanyay ninka shaxiixa la yidhaahdaa bakhaylka inuu ka sii daran yahay inaku markaa waxay nagu taagantay ninka hebel waa bakhayl gacanti goday ah waa gacanti godayga waa ninkaa waa bakhaylkan baa loo jeedaa qofkaan waxba bixin marka magac bakhayl af soomaaliya oo ku aadan baynu u baahanay iyo dee shaxiix magac ku aadan markaa labadiiba waxaanu helay af soomaali af soomaaliga dhabcaal baa ku aadaya markaa dhabcaalku ma bakhaylka mise waa shaxiixa af carabiga marka ina kaa qaybsanno waxaanu nidhi soo maaha waa kaa waa dhabcaalku waa waa kasi daran bakhaylka markaa bakhaylkina kelmadda af carabiga ah af soomaaliyoodu ha inoo ahaato shaxiixuna waa ka dhabcaalka dhabcaalnimada iska ilaaliya fa ina shuxa dhabcaalnimadu ahlaka man kaana qablakum ciddii idinku horeysay bay halaagtay wa xamalahum waxaanay ku qasabtay ku xambaartay calaa an safakuu dimaa'ahum wastaxalluu maxaarimahum dhiiggooda inay daadiyaan waxyaabihii ilaahay ka xaaraantinimeeyeena ay xalaashadaan xalay baynu sharxnay xadiiska sababta keenaysa waana xadiis saxiixa imaam muslim iyo axmed iyo keyrkii baa soo wariyey can jaabir radia allaahu tacaala canhu jaabir wuxuu leeyahay qaala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك عليه الصلاة والسلام حيولي يكون في آخر أمتي مسخ وقذف وخسف ويبدأ بأهل المظالم أمضى إذا وحا كدع الدوانا أمضى ما سامين إيوه لكن أمضى إذا وحا قيب كم إذا وحا أصيب الدوانتا إلا بدلوه سورة دودة إلا بدلوه سورة آدمين تولق بدلوه سورة كلين نقدان مضوفارين نقنيان ma daayeeray noqonayaan ma dameeray noqonayaan ilaah baa yaqaana in la bedeli doono sidii ummadii hore in dhagxaan dusha lagaga daadin lagaga soo daadin doono in dhulka lala jari doono qaarkood wayubda-u ciqaabahaas waxaa lagu bilaabayaa biahli اlmadaalim dadka dulmiyada ehelka u ah xadiiska inta dambe wayubda-u biahli اlmadaalim ha joogto ha joogtay laakiin xadiiska inta hore duruq fara badan buu ku soo arooray isagoo saxiixa oo sugan inta insan ay isu raacsan tahay xadiisku waa waa daciif buu ku yahay laakiin yakuunu fii aakhiri ummati maskun waqadfun wamaskun wakhasfun way soo aroorto waa saxiix waana la arka meelo qaar muslimiinta ka mid a in dhulka lala jaray oo la waayo meel alaale meel ay jaaniya cidhib dhigeen waa la arka turkiga ka dhacday waa dhexdaas tahay waan fogeynba meel jasiirada oo ma istanbul bay u dh mise angare u dhoweyd oo badda ah oo jasiiradaho weyn oo lagu tunto oo xumaanta loo tago oo weliba gaar ahaan ay tagaan dadka xumaanta u baxay wasiirada iyo kuwa ciidanka waagaa meesha joogay iyo dadka xuma meesha ay isugu tagaan ayaa hal habeen la waayay way sii socoto way sii bidhaamaysiyo maashi waada ka yeedhaysa waad yaabaysaa meesha xabadii kamay soo bixin badii unbaa xag iyo xagga isaga timi way isla haraaciday uun khalaas waa la waayay waa khasbi way dhacday soo maha baaraka allahu fiik meelo fara badan bay ka dhacday marka khasfigaas wuu dhacaya maaha ummadda marka la leeyahay umma ummat lijaaba maaha waa ummat dacwa waa ciddii nebiga calayhi salaatu wasalaam loo soo diray oo dhan gaaladu de waa ummaddii nebiga calayhi salaatu wasalaam marka la eego dacwadiisi baa ku jihaysan ay tahayd inay inay soo raacaan ummatulijaaba waa muslimiinta waa ciddii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ajiibtay ee yeeshay laakiin de rasuulka ayaa loo soo diray cid allaaliya intii maalintiina soo diray wixii ka dambeysay dacwadiisu way ku socotaa marka ama gaala ha ahaadaan ama muslimiin ha ahaadaan ummadda nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuun baan dhici doonin hal mar in la wada halaago oo sidii ummadii hore qowmu luut aawey mar baa wadda loo rogay soo ma barhbar may ahayn in lama soo reebin intii muslimiinta ahayd ee la saaray doonta mooyaane waxa lo wixii kale waa la xaaqay soo ma saasoo kale aanay dhacahayn laakiin meel iyo dowlad iyo gobol iyo gobol kale way ka dhacaysaa khasfi iyo maski iyo عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحر الظلم ظلمه ظلمات يوم القيامة ما لنت قيامها ومقديال وإنك شاكني حاليو marka dadku ay dhintaan in la soo saaro intaan la soo saarin badhe qabriga waxa uu iftiimiyaa qofka waa camalkiisa qabrigu waa madow soo maaha camalkaagu maanta intuu yahay unbaa laambad kuu noqonaysa camalkaagu hadduu wanaagsan yahay muctaqadkaagu uu fiican yahay xabaasha markaad tagto way kuu iftiimi oo laambad bay ku nin laambad sito oo leydhsitaad noqonaysa meesha ininka sheeganoo laambadi ma taallo leydh ma yaallo jananeetar ma yaallo solar ma taallo waa dam marka la soo saaro dadka ee la sii wado ee siraadka laga tallaabayo nin kasta camalkiisa tooshuwa ininka sheegno ninna ninka kale la iftiinsan maayo haddii ninkan laambad weyn uu sito laambad weyn toosh talaata xajar uu sito kaag fadhiyaa kaag socdaa ma arkayo qof kasta camalkiisi baa iftiinua marka waxyaabaha iftiinkaa waxyaabaha demiya ee madoobeeya waxaa ka mida dulmigaa ka mida dulmi markaa mugdi keliya maaha waa mugdiyaal waa la kabiyo waa mugdi mugdi ka dambeeyo iyo mid kale iyo mid kale marka nin kasta dulmigiisu intuu leegyahay ayaa mugdigiisuu leekaanaya qof kasta dulmiga intuu iska ilaaliyo ee acmaashiisa kale ay fiican tahay ayaa laydhkiisa iyo laambadiisu ay leekaanaysaa dulmigaanu iska ilaalin qof kasta is eeg qalbigaaga eeg naftaada eeg dadkaad la macaamisho eeg dulmiyuu kaaga maqan yahi dulmiguyuu kaaga maqan yahi waa yahay can abi saciidin radia allahu tacaala canhu can rasuuli اllaahi salى اllahu عalayhi wasalama qaala wuxuu yidhi idaa khalusa almu'minuuna min annaari mu'miniintu markay naarta ka badbaadaan marka la kala xisaabiyo dadkii ee ilaahay haynaga badbaadiye wixii naarta loo waday naarta la geeyo xaggeeda la qabadsiiyo ee mu'miniintii ahlu jannaha ahayd xagga jannada lasoo qabadsiiyo toosu geli maayaan xubisuu waxaa lagu xanibaa oo la joojiyaa biqantaratin koda yar amba bridge meel yaroo dhexe ayaa la istaajiyaa bayna aljannati waannaar oo naarta iyo jannada udhaxaysa naartii way ka soo badbaadeen waa ahlu janna tihiin baa la yidhi waa la dhaqaajiyey naar jannadii intaanay gelin baa la joojinaya fayataqaasawna madaalima baynahum waxay kala goosanayaan madaalimtii u dhexaysay iyagoo ehlu janno isku ah ayaa kani kan caayey kani kan dhaleeceeyey kani kan xoolihiisii qaaday kani kan dhiig ka sii daayey kani kan dilay fii bacdi alaxyaan dabeete waxaa loo kala googoynayaa madaalimtii mid kasta dulmigii dulmigii lagu lahaana waa laga jarayaa kii isagu uu lahaana waa loo keenaya xataa idaa nuquu wahudibuu marka la sifeeyo ee la maydho ayaa udin udina lahum loo ogolaanayaa bidukhuuli اljannati jannada inay galaan markaa iska daa qofku sidoo naartii ka soo badbaaday oo jannada ku socda ayaan lagaga hadhayn maxay dulmigaan lagaga hadhayn waa laga goynaya qofka maanta way sahlan tahay qofka isagoo bannaanka iska joogo qof inuu iska dulmiyo inuu been ka sheego inuu iska caayo inuu iska dhaleeceeyo inuu iska caayo cay baan ka hadlaya cay iyo qadxi shaksiyadiisa inu wax ka sheego qof waa dulmi waa laguu qorayaa maanta waa kula kula fudayd laakiin maalinaan maanta ahayn bay kula cuslaanaysaa xoolaha la isugu yimaada fii bacdi alaxyaano qofka xoolihiisii xaqiisi baa laga qaadaa maanta waa la macaanka qaadanaya laakiin beritii la qaraadhaan doontaa naftaa la isugu imanayaa dhiiggaa la isugu imanayaa maanta way la sahlantay qofku qiil iyo waxbuu ku wareegeysanayaa laakiin berri bay la cuslaanaysa berritay la cuslaanaysa laakiin hadda nasiib wanaag inaku waxaynu haysanaa maxay jaanis nasiib fursad baynu haysanaa qofku wixii hore ka tegeyna uu isxisaabiyo wixii dambena uu israaliyo tiinu muhimkahay waa taas xataa idaa nuquu wahudibuu marka la sifee saafi laga dhigo ee la habeeyo ee xumaantii laga tirtiro ayaa udina lahum loo ogolaadaa bidukhuuli اljannati jannada inay galaan fawladii nafsu muxamadi biyadihi nebigu calayh isalaatu wasalaam wuxu uhi waxaan ku dhaartay allaha naftaydu gacantiisa ay ku jirtee la axaduhum bimanzilihi adallu minhum fi dunya waay waxay ka dhigantay macnaheedu sida maanta sointa ma joogo nimankan carownamin ba gurigiisi garan waaye s gurigiisi toos ma yaqaan hadduu indhaha isku qabto gurigi garan maysid la kaxayn maayo qofka marka aakhire la joogo jannadamari laodhan maya waa kan halkan gal war kaagi maaya ka soo bax kan baa lahaaye kan baad lahayd cid odhan mayso qof kastaa gurigiisii wuxuu uga aqoon badan yahay siduu u yaqaanay gurigiisii adduunyada yaani waa lagu ilhaaminayaa toos baad meeshaad lahayd eed u aadaysa midna khaldami maayo mid aan lahayn ku khaldami maayo oo meelaha had iyo jeer dadku markay isu yimaadaan meelaha caamkaa babliga ah lord aggaa guryahaa gala adiga ruuxa ka dhacade ka soo bax kan maaha kan adigu maad lahayn lamarkaaga waa kan kaagu waa number fifteen meekaaguna waa twelve ka soo baxa buuq baa ka dhaca buuq ka dhici maayo nin kastaa kuulahaa buu toosu tegaya wuxuu leey rasuulku calayhi salaatu wasalaam fawaladii nafsu muxamadin biyadihi waxaan ku dhaartay allaha nafteedu gacantiisa ay ku jirtee laa axaduhum midkiin bimanzilihi gurigiisa adallu minhu wuu uga aqoon ama uga tilmaan fiican yahay fi dunya ay fii manzilihi fi dunyaa bimanzilihi fi dunya gurigiisa adduunyada marka intaa dambe waaa inta looga jeeda waxay tahay waa dulmigaas iyo dadka inay kala googoosanayaan maalinta qiyaamaha marka jannada ay kusii socdaan can abi hurayrata radi allahu tacala canhu can اnabiy sal اllah alيه wasalam qaal iyaakum اdulma dulmiga iska ilaaliya faina dulma dulumaat ywma اlqiyaama dulmigu maalinta qiyaamaha waa mugdiyo wa iyaakum iska ilaaliya walfuxsha xumaanta hadal xumaanta iska ilaaliya ama ficil xumaanta ama labadaba faina allaha ilaahay laa yuxibu اlfaaxisha اlmutafaxisha ilaahay ma jecla ka xun qofka ficilkiisu xun yahay iyo qofka qowlkiisu xun yahay ma jecla ka dadka xumeeya amba xumaanta sababa dadka qaarna waxbay xumeeyaan qaarna intay juqajuqeeyaan ayay dadkii xumaan ka keenaan xumaan buu ka keenaya qofka almutafaxish dadkiibuu xumaynaya bimacnaa dadkiibuu xumaan ka keenaya iyo qaar baa dee intaa waxay ka dhigtaan inay dad baariciin dadka inay isku diraan hebel adiga maxay kula tahay idinka arkay maarata kuwan wareeyayaasha wuxuu doonayaa kani inuu kan weeraro uu hilfaaw laabo alitijaahu lmucaakis jaziira wa idinka arkay u jawaab bu ku le u jawaab maxaad ka eegeysa ninkan waxba kulama hadhna maxad ka eegeysa u jawaab u jawaab ninka iska celi haye wan kaamuse la hadal la hadal marka hadduu ninku si macquula hadduu dhaa maya waa caynka wuxuu odhanaya laa laa laa waxaas maa war wo ninku wuxuu ku yidhi ninku sidan buu ku yidhi maxaad ka daawanaysa wuxuu rabaa kana intuu fato inuu dha beenaalaha tahay kadaaba oo kan ka yi markaasuu hilfaaw laaba kanna uu caadho si marka yaa jamaaca yaa jamaaca marka dambana shaydaanka iskana lagu kaadiya maxaa isaga baa shaydaane in allaha laa yuxib alfaaxisha almutafaxisha waayahay wa iyaakum waxaan idinka digayaa wlshuxa dhabcaalnimada waa yahay fainahu fainahu dacaa man kaana qablakum dadkii idinka horreeyey waxa uu ku qasbi u soo jiiday faqaطacuu arxaamahum yacni inay isdhacaan ay isxumeeyaan faqaطacuu arxaamahum dabeetana qaraabadoodii bay gooyeen wa dacaahum wuu ugu yeedhay inay dhiiggooda xalaashadaan faاstaxalluu maxaarimahum amba ina wuxuu ugu yeedhay inay xalaashadaan maxaarimtoodii faاstaxalluu maxaarimahum dabeetana waxyaaba ilaahay ka xaaraantinimeeyey ayay xalaashadeen intaa horean usoo sheegnay can jaabir radia allahu tacala canhu can الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalama qaal itaquu dulma faina dulma dulmaatu yowma alqiyaama واتقوا الشحى فإن الشحى أهلك من كان قبلكم وحملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم هورين وصول الشيخنا كسعوا عن أبي الضحى قال اجتمع مسروق وش وشتير بن شكل لبدا الشيخ أما لبدا عالم با وحي السقوي مادين مساجد السقوي مادين شتير بن شكل مسروق وقرنيسان شتيل ابن ابن ابن ابن شكل ونثقة أصحابتي عبد الله بن كمدي هي جاهلي دين وسوقاري nin caalimo ayuu ahaa oo u dhigma masruuq fi lmasjidi masaajkay isugu yimaadeen fataqawada ilayhimaa xilaqu lmasjid dabeete waxaa isku hareereeyey masaajidka xalqadihiisa waa lagu soo xoomay bay ka dhiganta kan xaggan buu kaga yimi kan xaggan buu ka yimi kan dadkii baa kusoo buuqay faqaala masruuq dabeete masruuq baa wuxuu ihi laa araa haaulaa yajtamicuuna ilayna waxaan u malaynayaa kuwan inaanay inoogu soo ururahayn oo aanay inoogu soo xoomahayn ilaa liyastamicuu mina khayran inay khayr inaga dhegaystaan mooyaane xoolee nagama rabaan dadkani wayna tuhmeen buu leeyahay oo waxay naga rabaan inayn wax u sheegno amba ay naga faa'idaystaan fa ima an tuxadisa can cabdillaah cabdillahi ibni cumar inaad ka waranto oo aad ka sheekayso fa usadiquka ana anna aan kuu rumayn kudha waa runtaas oo anataa waan ka maqlay wa ima an uxadisa can cabdillaahi fatusadiqanii amba anigu aan ka sheekeeya adna ii quwe wa tira waa runta haddaan qaldan inay qaba yacni waa inaad tirahda cabdillahi wuxuu yihi caynkaasi caynkaa cabdillahi bni cumar caynkaasi uu yidhi haddii marka aan kula garto inaan kudhaha waa runtaayo anna waan ka maqlay amba anigu aan idhaahdee adigu ii qaba haddaan qaldo haddaan saxayn saxayn ahayna markhaatiga ii fur fa qaala wuxuu yihi xadis maya eh adigu ka sheekee markaa kumaa sheekaynaya masruuq fa xadis ya abaa caaisha qaala wuxuu yihi hal samicta ma maqashay cabdillaahi waa cabdillahi bni cumar oo yaquulu leh العينان تزنيان واليدان تزنيان والرجلان تزنيان والفرج يصدق ذلك أو يكذبه ما مقشي عبد الله بن عمر وله لبدا اندود طبعا النبي عليه الصلاة والسلام كوريني لبدا اندود وين زنيستان لبدا قعمود وين زنيستان لبدا لقود وين زنيستان والفرج حبنت ترنكا أي يصدق ذلك أو يكذبه ومقدمات وحن وهر دعيه وحن بعد ما يسترى أو رمية فرجه amba isagun baa beeniya taa ma maqasha faqaala wuxuu uhi nacam haya waan ka maqlay ila waa ka amba i rumee oo anigu aan idhaahdo amba adigu dheh waana samictuhu haayo anna waan ka maqlay qaala wuxuu uhi fahal samicta cabdallaahi yaquul ma ka maqashay cabdillaahi oo leh maa fi lqur'aani aayatun ajmaca lixalaalin wa xaraamin wa amrin wa nahyin min hadihi alaaya aayad ka koobitaan badan xalaal iyo xaaraan iyo amar iyo nahyi ma jirto aayaddan qur-aanka ay soo socota waa tee ina allaha yaamuru bilcadli wاlixsaani waitaa'i di lqurbaa wuu soo gaagaabiye wayanha can alfaxshaa'i wاlmunkari wاlbagyi culimadu waxay idhaahdeen usuul اlmuxaramaat iyo usuul alxalaal usuul alxalaal wa usuul alxaraam waxay ku dhan tahay lixdan ina allaha yaamuru bilcadli wاlixsaani waitaa'i di lqurbaa waxyaabaha xalaasha ah oo dhan ee la leeyahay sameeya intan bay kusoo ururtaa intan bay ka farcamaysa wayanha can alfaxshaa'i waalmunkari waalbagyi waxyaabaha xaaraantahayna waxay kusoo ururaan saddexda markaa wuxuu leeyahay cabdillaahi bni cumar wuxuu yidhi aayad ka koobitaan badan xaaraanta iyo xalaasha ma jirto iyo amriga iyo nahyiga ee taama maqashay qaala wuxuu yihi nacam haayo waan maqlay qaala wuxuu yidhi wa ana qad samictuhu haayo waan ka maqlay qaala wuxuu yihi fahal samicta ma ka maqashay cabdallaahi yaquul isaga oo leh ما في القرآن آية أسرع فرجا من قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ما جرت آيات وقد دقدق بدن قفك مسلم كحق فرجك آيات القرآن كإلهي وليهي ومن يتق الله يجعل له مخرجا وحباك يقول عاي شيخ بيك يكون يعني حالته مير الله مير بحداد قرن ويدي حالتي باك كسو أرورتي قفك مسلم كوحد أحمد الإحسان إياه ومن يتق الله yajcal lahu makhraja dabeetna alla kacabsi buu qofku bilaabayaa ilaahay buu isku xidhayaa ilaahay buu tala saaranayaa ilaahay buu baryayaa alla kacabsiga markuu la yimaado farajkiisina waa kan farajka ilaahay waa kan laakiin waa inay dhab ka ahaata alla kacabsigu iyo toobadkeenku dhab waa inuu ka ahaado taama ka maqashay buu ihi qaala wuxuu ihi nacam qaala wa ana samictuhaana waan ka maqlay qaala wuxu ihi faal samicta ma ka maqashay cabdullahi yaquul isagoo leh maa fi lqur'aani aayatan ashaddu tafwiida min qowlihi tacaala qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmat illaah addoommahayga ma ka maqashay aayadda tafwiidka waxa weye waxaa looga jeedaa meeshan ilaahay qofku xaaladiisa inuu inuu u daayo oo uu ku halleeyo ayaa la tafwiidka ilaahay subxana wa tacala in loo daayo oo lagu halleeyo qofku xaaladiisa iyo wuxuu galay iyo wuxuu galabsaday ayadda qur-aankaas in aayad taa uga weyn miyaad maqashay qowlka ilaahay uu leeyahay qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim waxaad ku tidhaha nebi maxamedo addoomahaygii israafka la yimiyo naftooda ku talax tegayo cisyaanka la yimi macaasida la yimi xumaanta la yimi qofka haddii xumaanta uu la yimaado cidna wax yeeli maaye isagaa wax isyeelaya naftiisa unbuu dhibay qofkaas marka waxaa la leeyahay waxaad ku tidhahdaa addoommahayga noocaas naftooda dhibay ilahay waxba yeeli maayaane laa taqnadu min raxmat illaah naxariista ilaahay ha ka quusanina marka nin kasta uu fogaaday oo xumaantiisu ay la weynaatay oo xaaraanta uu galay ay ku keliftay inuu quusto markuu aayaddan qur-aan kaa arko wuu soo noqonaya wax allaale iyo waxa doonto gal oo xumaana toobad baa ka furan dembi maxaa weyn gaalnimo dhade gaalnimaa weyn qofku hadduu gaal kaafir bilaahi alcadiim yacbud alxajara waashajar dhagaxa iyo ciidda qofka caabudaya ilaahayba ka kufriye ka gaaloobay hadduu idhaha istaakfirullah waa shahaato naxariista ilahi subxana wa tacala wata laa taqnatuu min raxmat illaah naxariista ilaahay ha ka quusanina dad fara badan baa jira oo macaasi bay sameeyeen muddo dheer buu qofku sii jeeday qalbigaa engegey wuu fogaaday wuu fogaaday wuu fogaaday dabadeetana waxaa loo dhan istaakfurlayso toobad musul anigu mana toobad bale anigu anigaa ogo xaalkaygu wallaahi ma sahlanaa ya ma sahlanay anigu intaasoo qof baa lay sheegay qaar bil asmaa bil asmaa hebelow maa toobadkeenso maxaan toobad keena boqol qof ka boqol qof ka badan baan dilay wallaahi aan toobad lahayn helo naar baan iska dhaaf salaadna ma tukanayo qur-aanna akhrisan maayo ilaahay way noo taalla aakhiro khalaas yacni quus buu taagay ninkaas marka ninkii wuxuu sheegaya waxaan u malaynayaa mala ayadan qur-aanka ayadan qur-aanka ma ogeyn de wuxu waayadda iska walaaqa waxaaga waxaaga iska walaaqo marka qofku wuxuu doonaba ha sameeyo wanigii idinka sheekeeyey ninkii tabliiqiga ahaa ee na soo qaaday gaari buu nagu soo qaaday jabuuti baanu ka nimi wajaraanu ku soconnay dabeetana aanu saaxiib nin la socday markaa oo safarkaanu isku ayaa hees buu iska waa nagadaa hees isagaa heesaya markaa waxbuu iska yidhi bat waxaan ku heedhe kiibaa wardaa heese waa ninkii tabliiqiga ahaa warha heese iska daa maxaad ku leedahay waa muxuu heesaya markaasuu yihi maya ma tukataa salaada markaasuu yihi haye waan tukadaa ninkan mar hadduu salaada tukaday rajuu leeyahay heestana wuu iska dayn doonaaye iska daa ninkii markaa nin sheeko badan buu ahaa wuu noo sheekeyey wuxuu yihi nin aan muddo dheer isnaqaanay oo khamriga cabba oo salaad iyo masaajid iyo cibaado ay kala dhinteen ayaa habeen tagsiilaan ahay oo isoo fuulay buuhi markaas baan ku ui waaryaa hebel wuu sakhraansan yahi waa tel waa habeenka niskii dambe waaryaa hebel ha salaadda ma tukataa baan ku ui mase war mid waalanta waa baan sakhraansanay maxaan tukadaa markaasuu haya iskhraansanaatee horta khamriga iska cabo salaadda ma tukataa waa runtii markaad noqoto salaadda in laga tago iyo khamriga qofku inuu cabo yacni salaadda inuu ka tago oo khamriga uu iska daayo iyo salaadda inuu tukado khamrigana uu cabayo ma la qaati labada salaadda inuu tukado khamrigana uu caba la qaati labada taasaa la qaati labada wuxuu i waar miyaad waalinta waan sakhraansanahaaye markaasuu i waar adoo sakhraansan baa la tukadaaye iskana sakhraan iska meedha imika oo waa nin wallahi muddo dheer baan sakhraamaayo salaad waxaa igu dambeysay ma labaatan shan iyo labaatan sano mise soddon sano ayaa salaad iyo masaajid iyo meel la tagay ugu dambeysay ninkii anigii kulmadaan ka yaabay runtii oo dareenkayga aada u dhaqaajisay buu ninkii ku yidhi wuxu uhi waxaan ku idhi labaatanka ama soddonkaa sana ba ilahay uu ku sugaayay waa kamid la yaab leh yacani toobaddaada ilahay intaa buu sugayso run maa waa run ninkii wuxu uhi oohin buu bala ma ilahay ay sugaya haa oohin marka haddaan uu ilahay ula aqbalaya haa ninkii waan aamusin kari waayay buuhi oohin igee masaajid gurigaygii baan geeyey waan u soo maydhay masaajid baan usoo xidhay khamiis baan usoo xidhay masaajidkaan keenay ninkii wuxuu hi imika waa ragga ugu waaweyne tabliiqa ah ee jabuuti jooga ee baxa ayuu ku jiraa buui maalintii baa ugu dambeysay walaa khamri walaa khayru salaaddii maalintuu bilaaban hal mar ma jarin waxaan uga jeeda waxa weeyaan dadka qaarkood waxay wax ku fahmaan in la rajogeliyo dadka qaarkoodna waxay wax ku fahmaan qur-aankuna waa caynka in la cabsi geliyo waa tarkiib iyo tarhiib in aladiina aamanuu in aladiina kafaruu naar qaar in looga sheekeeyo qaarna janna in looga sheekeeyo qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmat illah naxariista ilaah ka quusanina qaala wuxu uhi nacam haa qaala wuxuu uhi wa ana samictuhu ana taasaan ka maqlay halkaasaynu ku daynayna wasali allahuma waslama wbaaraka calaa sayidina moxamed waali wasaxbi waslem